توسب الراديو عداده قال كعيو مريم مير أحمد راديو عدادة مقالة دوس مريب اي حرمته قبل كالقدي
maxamed cabdi xijalaq sane redio cadaado balan balle
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdiفتاح علي عمر توكل راديو عداده شغل دوسه
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
ismaan cabdi carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado abguye
أما الغاتي راديو عدادة قروة
bashir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtiin kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyo cadada saaki kuwooda ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyre oo sheegay inay sii xirnaan doonaan duulimaadyada diyaaradaha iyo goobaha waxbarashada dalka si looga hortago cudurka coronavirus ciidanka xoogga dalka qaybta labaatan iyo toddobaad oo sheegay inay howlgallo ay ka sameeyeen gobolka hiiraan ay ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab laamaha amniga magaalada boosaaso oo sheegay inay dhaqan galeen amarkii ka soo baxay madaxda maamulka puntland oo ahaa habeenkii bandowa ee magaaladaasi lagu soo rogay ciidanka booliska magaalada cadaado oo howlgallo lagula dagaalamaya waxyaabaha maanka dooriye ka sameeya gudaha magaalada cadaado ciidanka booliska magaalada beledweyn oo gacanta ku soo dhigay nin xaaskiisa dil ugu geystay magaaladaasi xalay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka subax ee raadiyo cadaada saaka ee iminkaasi
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay labada bisha afaraad sanadka laba kun iyo labaatanka warka saakay waxaa soo saaray haashim cumar xasan anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiiy doonay kusoo dhowaada faahfaahinta qodobada aad maqasheen oo dhan ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa sheegay inay sii xornaan doonaan duulimaadyadii lagu hakiyay diyaaradaha iyo goobaha waxbarashada dalka si looga hortago cudurka coronavirus
ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre oo warbaahinta kula hadlay xaafiiftiisa ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay qaadanayso tillaabooyin looga hortagayo cudurka covid nneteen oo hadda caalamka ku faafayo kheyre ayaa amray in dhammaan la joojinayo kulamada dadweyne ee xaafadaha iyo dhammaan goobaha la isugu yimaado ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan duulimaadyada iyo goobaha waxbarashada ay sii xurnaan doonaan ilaa amar dambe waxayna sheegay inay taas looga gol leeyahay sida looga hortegi lahaa cudurka coronavirus oo qaar ka mida kiisaskiisa laga helay dalka kulligiin la socotaan dhammaan caalamka waxa uu maanta dagaal ballaaran kula jira caabuqa corona iyo cudurka ka dhasha ee loo yaqaan covid sagaal iyo toban xaaladaha dadka uu ku dhacay caalamka oo hadda intaan idinla hadlayo kordhaya waxay kor u dhaafeen sideed boqol iyo siddeetan iyo afar kun oo qof usbuucii ugu dambeeyey waxaa laga jibaarmay tirada dadka cudurkan qaba waana ay sii kordhaysaa maalin walba waxaa u dhintay in ka badan afartan iyo afar kun oo qof waxaa la ildaran oo la jiifa soddon iyo saddex kun oo qof oo weliba garaab u ah in badan oo ka mida bukaankaas iyo dadka ku dhintayba waxa ay ka soo jeedaan dalalka caalamka ugu horumarsan dhaqaale ahaan aqoon ahaan tiknoloji ahaan iyo adeegyada bulshada ee uu caafimaadku ugu horeeyo in badan oo dalalkaasi ah waa yaraysteen xajmiga cudurka iyo degdegsiyaha uu ku fidi karo dalalkaasi waxay ku yaalaan qaarado kala duwan waxay leeyihiin cimilo kala duwan waxay haystaan caqiido ama diimo kala duwan waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan sidaasay tahay baariska corona iyo cudurka ka dhasha ee covid sagaal iyo toban ma kala soocin dadweygaas dalalkaas iyo qaaradahaas waxau isku si u dilay dad hodan ah iyo kuwo dirqi ku hela qutulyoonkooda waxau isku si ugu dhacay dad caan ah iyo kuwo la yaqaan iyo kuwo aan la garanaynin waxau isku si ugu dhacay una dilay dad waayeel ah iyo kuwo labaatan jiro ah waxaa isku si ugu dhacay kuwo horey u qabay xanuuno kale iyo kuwo caafimaad buuxa qabay oo weliba dhallinyaro ahaa waxaan halkan tacsi uga dirayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde oo cudurkan ugu geeriyooday dalka ingiriiska waxaan sidoo kale tacsi u dirayaa qoysaska muwaadiniinta soomaaliyeed ee cudurkan ugu geeriyooday dhaafaha caalamka gaar ahaan dalalka sweden ingiriiska denmark norway iyo meelaha kale walaalayaal maadaama uu cudurkani si xooggan u socdo kuna soo badanayo geeska africa waxaa muhiim ah inaan xoojinno foojignaanteenna waa inaan aqbalnaa inaan ku jirna xaaladaan caadi ahayn oo aan garwaaqsanaa in cudurkani dhab yahay sidaas daraaddeed waa inaan muujinaa foojignaan dheeri ah si aan dadkeenna u badbaadino cudurkan sida safmarka ah u dilaya dadka waa cadow lagu guulaysan karo lagana guulaysan doono haddii ilaahay yidhaahdo kasa kow awoodda dhaqaale iyo tan aqooneed ee lagula tacaalo bukaanka haddana dawada ugu wanaagsan ee ilaa iyo hadda la isku raacsan yahay waa ka hortagga guusha ama fashilka dadaalka ka hortagga waxay marka ugu horeysa ilaa iyo xad ku xiran yihiin qofka ama shaksiga marka xigana waxay ku xiran yihiin dhaqanka umadeed iyo sida ay u dhegaystaan ama ugu hogaansamaan qorshayaasha iyo tallaabooyinka madaxdooda talooyinka madaxdooda iyo howlwadaanadooda caafimaadka si looga hortago cudurkan kuma filno dowladda federaalka keligeed kuma filno dowlad goboleedyada keligood kuma filno adeegayaasha caafimaadka keligood waxaan u baahan nahay garabkiina dhegihiina qalbigiina xooggiina iyo waatan ugu muhiimsane dareenkiina oo buuxa sidaan horey u sheegay waxaa ilaa amar dambe xirnaan doona duulimaadyada dibadda iyo gudaha si looga hortago cudurkan waxaa ilaa amar dambe sii xirnaan doona iskuullada dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isku imaatinka sababtoo ah cudurkan waxaa lagu kala qaadaa isu dhawaashaha iyo istaabashada
ciidanka xoogga dalka qaybta labaatan iyo toddobaad ee ka howlgasho gobolka hiiraan ayaa sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen gobolkaasi ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab
taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka hiiraan axmed maxamed cali suu jenaraal taro disho ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka hiiraan ay ka sameeyeen deegaanada gobolkaasi jenaraal taro disho ayaa sheegay inay ciidanka xoogga dalka qaybta labaatan iyo toddobaad ay sameeyeen howlgallo kala duwan islamarkaana ay deegaano badan ay ka saareen al-shabaab siduu sheegay axmed maxamed cali suu jenaraal taleedisho taliyaha ciidanka qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu sheegay inay ciidanka xoogga ee ku sugan gobolka hiiraan ay sii wadi doonaan howlgallada ay al-shabaab kaga saarayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan waxaana ugu baaqay ciidanka xoogga dalka inuu isku diyaariyaan shacabkana dhankooda ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada si looga saaro al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi amniga deegaanada hadda ee qaybta dowlaatanaad ciidanka dhulka ay joogto ay ka taliyaan oo ka howlgalaan waa deegaano aad iyo aad horta deegaan aad u ballaaran waaye oo lebi hiiraan meesha la yidhaah ilaa iyo ceel cerfiid ilaa ceel cadde isku xero waay waa dhul aad u ballaaran dhinaca xaduudka feerfeeray jiraan dhinaca kale waxay xadla leedahay ee qaybta toddoba iyo labaatanaad dhinaca ee, maxaanku irahdaa bay iyo bokool Ee, dhinaca kale waxay la leedahay waa qaybta lixdamaad iyo kow iyo labaatanaad qaybtan waxay la shaqaysaa saddex sector oo amisom ah sector three sector four iyo sector five ilaa galmudug halkaas ay ka shaqayso Een, qaybta toddoba iyo labaatanaad amniga deegaanada hadda ay joogta waa amni aad iyo aad u wanaagsan laguna faani karo shaqo badanna ay ka qabatay Ee, sanadkii ugu dambeeyey hadda oon ugu dambeeyo laba kun sagaal iyo toban shaqo aada u ballaaran ay ka qabatay dhulka ee, qaybta ay ka taliso amnigiisana waa amni hadda ee, meel fiican uu maraayo runtii shaqo ballaaran ay kasoo qabatay qaybta toddoba labaatanaad haddaan ka soo qaadno laba kun sagaal iyo toban waxay gashay howlgallo aada u ballaaran Een, ilaa iyo waxay gashay een, markaan he- deegaanadeeda o dhan isku soo koobno ilaa siddeed iyo labaatan howlgalay gashay oo balbalaaran kuwa yaryar oo ka kooban mooyaane kuwo waaweyn ay gashay runtii waxay qabatay howl ee, aad u baaxad weyn oo nimanka alkawaariijta ah oo dhibaatada wadaa argixisada ah ay aad uga shallaayeen oo ay dhib badan lagu gaarsiiyey Een, howlgallada siddeed iyo labaatanka ugu waaweyn ee, yaryarka marka waxa yaryar oo oo- oo oo maxaan ku idhaahdaa aan ka reebno sida obreshinada ee ee meel cadowga joogo oo kooban la soo sheegay ee ciidamadu ciidamo qorshaysan loo diray markaan ka reebno wax ballaaran waxaa laga galay siddeed iyo tobankaas howlgal markaan isku darno waxoo dhan howlgalladaasi waxay noqonayaan ilaa konton iyo laba howlgal ay noqonayaan een, guul ballaaran inay ka gaarta deegaanada laga fuliyey waxaa ka mid ah ceel cali waxaa ka mid ah maxaan ku idhaahdaa soo agagaarka buulo burte waxaa ka mid ah ee, jalalaqsi waxaa ka mid ah soonaha ee agagaarka maxaas waxaa ka mid ah ee, deegaanka xaaji cali agagaarkiisa sida geelgub oo kale waxaa ka mid ah xa- masaajid ee, ee, meesha la yidhahdo cali guduud Ee, waxaa ka mid ah howlgalladan ee, deegaankan ee, waddada isku xirta ee, xamar iyo jowhar waxaa ka mid ah howlgallada meesha laga galay ee, yaaqle meel la yidhaahdo oo webiga jeenkiisa ah waxaa ka mid ah ee, meelaha dagaaladan iyo howlgalladan ay ka fuliyeen qaybta toddoba iyo labaatanaad ciidanka dhulka waa deegaano aada u ballaaran khasaaraha al- nimanka cadowga gaaray ma yara laba kun ee, sagaal iyo toban howlgalladii la galay Een, qawaariijta waxaa halkaas looga dilay sagaashan iyo sideed qof oo ay ku jiraan sagaal iyo toban horjoogayaal ah ugu dambeeyey kii lagu dilay ee, ceel cali hadda laba kun sagaal iyo toban waxaa si fiican u dhammaaday awooddii cadowga so- ummadda soomaaliyeed ee alqaacidada ah waa dhammaaday xaqiiqatan waa dhammaaday wuxuu ku soo haray wax maxaan ku idhahdaa ee, dhagar ah oo keliya taasna ma haddaas waxaa iska leh dowladeenna uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraheenna do- maxaan ku idhahdaa dowladda federaalka
ciidanka booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa gacanta ku soo dhigay nin xalay dil ugu geysta magaaladaasi xaaskiisa war-soosaaraha saake haashim cumar xasan ayaa faahfaahinaya warkan
ciidamada booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin xalay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray shukri indhacad ku dilay tuurey kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay haweeneyda oo ka mid ahayd ganacsatada jaadka magaalada beledweyne ayaa la sheegay in saygeeda uu ku dhuftay tuurey islamarkaana dhaawac culus oo soo gaaray ay ugu geeriyootay isbitaalka magaalada beledweyne howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska magaalada beledweyne ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen ninka oo isku dayay inuu baxsado maadaama falka dilka ah uu geystay dadka ku sugan magaalada beledweyne ayaa raadiyo cadaada waxay u sheegeen in haweeneyda la dilay iyo saygeeda maalmihii lasoo dhaafay uu ka dhex jiray khilaaf xoogan oo aan weli la cadeen wax uu salka ku hayo hayeeshee ugu dambeyn ay sabtay inuu dilo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa xalay ilaa saaka aad looga hadalhaya dilka haweeneyda ka mid ahayd ganacsatada magaaladaas uu u geystay saygeed kaas oo ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen mahadsanid haashim cumar ciidamada booliska magaalada cadaado ayaa waxay howlgalla xalay lagu baadigoobayay waxyaabaha maanka dooriye ay ka sameeyeen gudaha magaalada howlgalkan ciidanka booliska magaalada cadaado ay sameeyeen waxaa horkacaya taliyaha saldhigga degmada cali maxamed xasan cali dheere taliyaha ciidanka booliska ayaa intii ku ho- ku guda jireen howlgalkaasi waxay soo qabteen waxyaabaha maanka dooriye iyo dad ay uga shakiyeen inay ka ganacsanayeen taliyaha bo- booliska degmada cadaado ayaa waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan karin in goobaha qaar lagu gado waxyaabaha maanka dooriya islamarkaana halis gelinaya bulshada caafimaadkeeda waxauna sheegay in cid kasta oo lagu soo qabto ama looga shekiyo tillaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxaana ugu baaqay dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya in ay ka dheeraadaan haddii ciidamada booliska gacanta ay ku soo dhigaanna ay mari doonaanna waxa uu sharciga ka qabo markana magaalada boosaaso laamaha amniga magaalada boosaaso ayaa waxay sheegeen amarkii madaxda sare ee maamulka puntland ahaa bandowga magaalooyinka maamulkaasi lagu soo rogay si looga hortago cudurka coronavirus inuu ka dhaqan galay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
waxaa dhowaan amar ka soo baxay madaxda maamulka puntland kaasoo ku aadanaa qorshe dhowra oo looga hortegayo cudurka coronavirus waxaana amarkaasi uu ahaa bandow lagu soo rogay xilliga habeenkii ah dhammaan magaalooyinka waaweyn ee maamulka puntland muddo shan iyo toban cisho ah inta badan magaalooyinka maamulkaas ayuu ka dhaqan galay bandowgaas oo bilaabanaya ilaa lixda maqribnimo kuna eg shanta subaxnimo iyadoona shacabka intaasi ay ku jirayaan guryahooda aan loo ogoleyn goobaha bulshada ay ku kulanto magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ahna magaalada ganacsiga maamulka puntland ayuu ka dhaqan galaa amarkaasi qaar ka mid a saraakiisha ciidanka gobolka bari oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shacabka magaalada boosaaso ay qaateen amarka madaxda sare ee maamulka puntland si looga hortago cudurka coronavirus oo hadda ah mid ku baahaya qaar ka mid a wadamada caalamka ka soo baxday dowladda waxaan uga mahad celinayaa shacabweynaha gobolka bari guud ahaan inay ka dhaqan gashay amaamiirtii dowladda ka soo baxday waxaan uga mahad celinayaa dadweynaha degmada boosaaso ku nool oo baabuloyshka ugu badana inay si saxa u qaateen oo si dhow noola shaqeeyeen waxaan ka baxnay saldhigga bartamaha waxaan marray magaalada maylka ugu weyn ee laamiga ah waxaan marray cusbitaalka weyn waxaan tagnay dowladda hoose waxaan tagnay baxaye waxaan tagnay golis waxaan tagnay afarirdood waxaan tagnay misifaadumo waxaan tagnay baanaroma waxaan tagnay xalwa kismaayo jidka soddonka meesha kaga dhaco kabacdi jidka soddonka oo kale oo madaxtooyada galaan qaadnay ilaa iyo waxaan tagnay saddex digood waxaan tagnay qoyan waxaan tagnay madaxtooyada dhinaceeda cusbitaal kaafi intaasba waxay ahaayeen sidii shaqada u socotay keliya ciidamada keliya ayaa taagnaa gaari gaari yar oo dad xanuunsan wada ama gaari booyada oo ka soo qaaday dekada shidaal oo la rabo inuu waktiga uusan ka dhicin keliya mahay wax kaloo maraya ma jirin aad iyo aad baan ugu mahadcelinahay shacabweynaha boqolkiiba boqol haddana waxaanu taagannahay maqaska oo aanu ku soo dhacnay markaan jidka soo dhacnay nid ka soo marray oo soo marray hotel jabir oo soo marray isgoysyo badan hadda waxaan taagnahay maqaskii baan taagannahay waxaan u taagannahay inaan wax dhaqdhaqaaq ah ciidamada shaqada ku jira iyo mas-uuliyiinta kormeerka u maraya oo eegaya actionka iyo shaqadu say u socoto iyo say ciidamadu hayaan ciidamada oo meel walba taagan oo meel walba keligood marayaan magaalada banaankeeda iyo gudaheedaba aad iyo aad bay shaqada u socotaa ciidamadana waa ugu mahad celinayaan si ay u shaqaynayaan taasoo aan ugu darayo ciidamada inay shacabweynaha gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso u dhibriyaan soo dhoweeyaan sida ay u qaateen amaamiirta iyo si ka dhow oola shaqeey
subaxnimadan warkii aad kala socoteen raadiyo cadaada si toosan ay kaga imaanayay stuudiyaha koowaad ee raadiyo cadaada ee magaalada cadaado inta ayaana kusoo gabagabinaynaa dhegaystayaasha jooga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo deegaanada ku dhow waxay naga dhegaysanayeen mawjada siddeetan iyo sideed dhibic eber magahartis halka cadaadiyo deegaanada ku xiran aa nagala jaan qaadayseen mawjada siddeetan iyo sideed dhibic shan magahartis waxaan u mahad celinayaa saaxiibada stuudiyahana magaalada dhuusamareeb oo gacan ka geysta soo saaridda warka anigoo mahad ayaan la socodsiinaya shaakay hashim cumar xasanna qayb ayuu ka haatan iyo warkankiisa kale saaxiibayaal intaan mar kale ku kulmi doono nabadgelyo